إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka duhur kuwooda ugu dooroon dagaallo tiro dhowr jeer ah lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe meydka nin dhintay bil iyo bar ka hor ayaa laga soo saaray guri ku yaala magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa mar kale tegay magaalada adis ababa ee caasimadda etoobiya isagoo la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaas abiy axmed kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin duleedka deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellaha dhexe xildhibaan hore ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha dowladda federaalk uu boob iyo bililaqa kula kacay hantida shacabka dowladaha shisheeye ayaa dadaal ku bixinaya sidii ay isaga horkeeni lahaayeen qabaa'ilka soomaaliyeed iyadoo arrintaas ku ilaashanaya masaalixdooda madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa u mahad celiyey dowladda imaaraadka carabta isagoo ku sheegay inay kaalin weyn ka qaadatay maalgashiga dekadda berbera qodobka dibadda dhulgariir xooggan ayaa ku dhuftay bartamaha dalka itoobiya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna kusoo dhowaada warkii oo dhan dagaallo tiro dhowr jeer ah lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe maanta waxaa dhacay dagaallo dhowr jeer lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamada dowladda federaalk ee ku jabay weerarkaasi wixii faahfaahin dheeraad ah ee kasoo kordhan waxaad kaga began doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe insha allah meydka nin dhintay bil ka hor ayaa laga soo saaray guri ku yaala magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan sida warkaani uu ku faahfaahinayo cali aadan xasan wararka naga soo gaaraya magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan ayaa sheegaya in meydka nin muddo bil iyo bar lalaca laga helay guri ku yaala magaaladaasi dhacdadan oo ugub ku ah magaalada hargeysa ayaa si weyn u hadalhayaan dadka deegaanka sida ay wararku sheegayaan ninkan ayaa kir ahaan u deganaa guriga laga helay meydkiisa waxaana lalacaa muddo bil iyo bar ah ugu dambeyn meydkiisa ayaa la helay kadib markii la dareemay ur xoogan oo kasoo baxaya guriga taas oo dhalisay in baaritaan lagu sameeyo guriga qaar ka mid ah dadka deriska iyo dadka deegaanka oo dareemay ur xoogan oo kasoo baxaysa guriga ayaa ku horgeliyey maamulka magaalada kuwaas oo markii dambe gudaha u galay guriga halkaas oo ay ka soo saareen meydka ninka mid ka mid ah goobjoogayaasha dhacdadan ayaa warbaahinta u sheegay in dadka deegaanka ay muddo dheer dareemayeen ur xoogan oo kasoo baxaya guriga taas ugu dambeynta keentay in la ogaado in meyd uu ku jiro guriga waxaa lagu ogaaday gurigii oo dhaqdhaqaaq laga waayey iyo ninkii markaa guriga kirada ka qaadi jiray oo asaguna markaa ninkan waayey markaa dabagal lagu sameeyey ayaa ninkan sidii lagu helay markaa waxaana helay oo ogaaday ninkii guriga ka kireeyey ee ahaa bilaalka ahaa markaa arrinku sidaasuu dhacay markaa ninkii oo aduumayda oo googo-ay oo muddo yaalay ayaa meesha laga soo saaray maya keligiibu ahaa ninkan keligiibaa guriga ku noolaa marka waxaa loo ogaan waayey qof keligii guriga ku nool buu ahaa marka qolkiisi maclaa sidii buu xidhnaa guriga hoosta ku xidhnaa gaadhigiisu sidii buu dhex yaalay marka arrinku wuxuu ahaa arrin dee qol keligii inuu ninku guriga ku jiro maye adigu markii dambe waxaa la ogaaday ninkani inuu macaan lahaa inuu bas u dhintay oo wax markaa digitaan iyo waxba toona dee uu fuuqbaxaybo lafihiisii iyo dheecaankiisii unbaa meesha yaalay waxaana weli socdo baaritaano lagu ogaanayo sababta keentay geerada ninkan iyo inay jiraan wax raad ah oo muujinaya in dil loo geystay iyo in kale maamulka magaalada ayaa sheegay inay wadaan baaritaano iyagoona ballan qaaday inay soo bandhigi doonaan natiijada baaritaanka marka ay dhammaystaan dhacdadan ayaa noqotay mid si weyn u saamaysay dadka reer hargeysa maadaama ay tahay dhacdo aan horey ugu dhicin magaalada taas oo keentay walaac ku aadan xaaladda amniga iyo sida ay dadku ugu dhimi karaan guryahooda iyagoo aanan muddo dheer la ogaanin madaxweynaha dowladda federaalk ayaa mar kale tegey magaalada adis ababa ee caasimadda etoobiya isagoo la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaas abiy axmed farxaan cali cabdulaahi ayaa warkaani ka warramaya xasan sheekh iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo oo ka soo laabtay dalka azerbaijaan ayaa ka degay magaalada adis ababa ee caasimadda etoobiya waxaana uu kulan gaar ah la yeeshay abiy axmed sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada dowladda federaalk xasan sheekh iyo abiy axmed ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa nabadda gobolka iyo iskaashiga labada dal ee itoobiya iyo dowladda federaalka haddaba madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgelaya shir madaxeedka midowda afrika ayaa kulan ducayd la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya mudane abi axmed madaxweynaha ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay xasiloonida gobolka iyo midaynta dadaalada lagu cirib tirayo argagixisada waxaanuu sheegay madaxweynuhu inay soomaaliya ka go-an tahay xaqiijinta iskaashiga heer gobol ee ku aadan nabadda iyo daris wanaagga iyo adkaynta xasiloonida arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda itoobiya horey loo siiyey badda soomaaliya dhowaanna ay soo bandhigtay ciidankeeda badda oo dholotis militari ku soo bandhigaya haro biyood weyn oo ku taalla dalka itoobiya waxay kaloo imaanaysaa iyadoo dhowaan itoobiya soo bandhigtay khariirad cusub oo muujinaysa in itoobiya qaadanayso saddex gobol oo ka mid ah soomaaliya welina dowladda federaalka ayaa dhankeeda waxba ka dhihin arrintaasi kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin duleedka deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellaha dhexe warbixinta warkan waxaa inooga diyaariyey cabdilkhaaliq macalin cabdiweli
kanaalka kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen tuulada dhagaxow ee duleedka xawaaley ee gobolka shabeellaha dhexe muuqaalka qeybihiisa hore waxaa lagu daawan karaa jabaqda rasaasta iyo darinka madaafiicda la isku adeegsanayo iyo mujaahidiinta oo ku taqadumaya difaacyada ciidamada dowladda federaalk muuqaalka qeybihiisa dhexe waxaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo baacsanaya ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo noqday wax xabadu leefatay iyo kuwa si dirqi ah kaga badbaaday dagaalka qeybaha dambe ee muuqaalka ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa saanadihii laga furtay ciidamadii halkaasi lagu weeraray تقدم والغمس ثارنا لا تتركه من مرتازك باغي نجس اسم العدا ثادك دقه وعلى جماجمهم دعس كبر وقلبان ادركه النصر ممداح kataa'ib al ikhbaariyah ayaa muddooyinkii dambe aada usoo saaraysay muuqaalo ku saabsan weerarada ay qaadaan dagaalyahanada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab وقلبان ادركه النصر ممداح للغلس نصر من بعد الغلا دق الطبول المعركة هيات قدام والغمس ثارنا لا تتركه من مرتازك
xildhibaan hore ayaa shaaca ka qaaday madaxweynaha dowladda federaalka uu boob iyo bililaqo kula kacay hantida shacabka mubaarak cumar ayaa warkani ka waramaya xildhibaan hore oo lagu magacaabo bood cabdulle magan oo shir jiraayeed ku qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa dhaliilo kala duwan u jeediyey xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka bood ayaa shirkiis waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin duulbaabka uu xasan sheekh ka wado magaalada muqdisho ee dhibaatada ku hayo ummadda soomaaliyeed xildhibaankan hore ayaa waxa uu xusay in xasan sheekh maxamuud aan lagu tilmaami karin madaxweyne uuna yahay nin booway hantida shacabka sidoo kalena dhibaateeyey dadka soomaaliyeed sidoo kale mar uu ka hadlayay arrimaha jubbaland ayaa waxa uu sheegay in go'doomiyinta xasan sheekh maxamuud uu ku soo rogay deegaano ka mid ah jubbada hoose iyo geda ay dhalisay saameyn xoogan dadkii xanuunsanaa halkaasii joogan loola ayaa wax daawa iyo qaab loo safriyo madaxweynaha lagu hayaa ma ahan madaxweyne waa idinla laabaya madaxweynaha dhihina wallaahi baan ku dhaartay argixisada la sheegay xasan sheekh weeye cid kale argixisa inaysan jirin ummadda soomaaliyeed oo dhan buu argagixiyey oo dhibaateeyey oo hawadii ka xiray oo dhulkii ka xiray oo rasaaqadii ka xiray hantidii ka dhaxaysay oo dhanna wuu xarastay oo ku gaaday waxaa nasiib darro qaba hantida iyada cidda lacagta ka bixinayso wallaahi baan ku dhaartay billahi ku dhaartay wax ummadda wada leedahay way gacantay soo gelaysaa diyaaradihii waa xaniman yihiin islaamihii waa umuleen gudahii daawaa loo waayey isbitaallaa loo waayey maxaan ku dhahday daawadii baa go'day xarumihii caafimaadkaa la xiray xasan sheekh maxamuudna weeye waxaa xirahaya arrintaa iyada ah war dadka soomaaliyeed ninka sidaa u galahayo oo islaamihii inay dariiqa ku umuraan ka shaqeeyey oo shacabkii muqdisho joogay barakicinhayo oo ka orinsiinhayo oo ilmihii iskuulka dhiganhayo ka orinsiinhayo oo hantidii qaranka boodahayo ummadii soomaaliyeed iyo guushii loo horseedahayna saaska u bedelahayo ilaahay baa laidinku dhaashay ummadda soomaaliyeed ee meelnaad uga hortagtaan ninkaas maxaad u diideen si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanaya siyaasiyiinta ka soo horjeeda maamulka uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud kuwaasoo marar badan meediyaha ka sheegay in uu xasan sheekh xaraasha dhoolka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay dowladaha shisheeye ayaa dadaal ku bixinaya sidii ay isaga horkeeni lahaayeen qabaa'ilka soomaaliyeed iyagoo arrinkaas ku ilaashanaya masaalixdooda warbixinta warkani waxaa eegaya maxamed sheekh qaybta saddexaad ee barnaamijka qurunka qabyaaladda oo ay baahiso warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa looga hadlay arrimo muhiim ah oo ku saabsan sida ay gaaladu taariikhdii hore iyo tan mucaasirka ahba juhdi ballaaran ugu bixiso iskudirka dadka muslimiinta dhexdooda ah marka laga hadlayo dalkeena soomaaliya waxay shisheeyaha noocyadiisa kala duwan tan iyo xilligii gumaystaha ay xoogga saarayeen oo ay u xusulduubayeen sidii la isaga horkeeni lahaa ummadda soomaaliyeed ee walaalaha ah iyadoo loo adeegsanayo qabaayilka oo soomaalida qaar ay aada u weynayaan gumaystihii talyaaniga ingiriiska iyo faransiiska ayaa kala qabsaday dhul ballaaran oo ay soomaalidu leedahay qabaa'il welibana waxay ka dhaadhiciyeen inuu iska ilaaliyo qabaa'il kale ay dariska yihiin iyagoona u tusay inuu cadow ku yahay oo uu daaqa iyo biyaha la qaybsanayo marka soomaalida oo xilligaas u badnaa xoolo dhaqato reer baadiye ah xilligaas la isku diro dagaalna uu ka dhex qarxo waxay gumaystayaashu qabiil weliba siinayeen hub uu u adeegso qabiilka kale siyaasadna ay ka dhex arkaan inay tahay mid u damaanad qaadi karta sii joogitaankooda soomaaliya haddaba arrintaas waxaa ka warramaya allaha u raxmadee sheekh maxamed rashaad qabyaaladda yaa sameeyey dad badanoo waxay u haystaan soomaaliyii inay iska sameeyeen iyagu oo ay iska dhalatay qabyaaladdaani oo ay sidaa iska soo ahayd bay moodaan maya ma ahayn sidaa dadka soomaaliyeed qabiilqabiil way ahayn mushkiladna maaha cidina ma diiddo ma tidhaahdo qabiilka maxaa qabiil loo sheeganayaa ama loo loo magacaabaya ma aha ujeeddadu waxaad wada ogsoon tihiin dhammaan annana aynu ogsoonnahay ruuxii u horreeyey ee sameeya kaaba qabiil ee mushaar u qoraahi wuxuu ahaa ingiriis iyo talyaani
mid ka mid ah cawaamiisha ay shisheeyaha iyo kuwa taabacsan ay ku kala qaybiyaan ummadda soomaaliyeed dhexdoodana ay isugu diraan waa mashruuca for pointy five kaasoo kala fadildaya qabaa'ilka soomaaliyeed wuxuuna ka dhigaa inay yihiin qabaa'il buuxa halka qaarna ka dhigaya inay yihiin kuwaan dhammaystirnayn arrintaas waxaan wax ka weydiinay sheekh xasan yacquub oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa kaloo qabaa'ilka soomaalida la isugu diray mashruuca la yidhaahdo afar dhibic shan afar beelood iyo kuwa adaris ah barnaamijkaas yaa keenay etoobiya baa keentay ayagaa yidhi afar beelood oo dhammaystiran iyo kuwa haaf ah dadka soomaaliyeed waa siman yihiin diintay ka siman yihiin dadnimaday ka siman yihiin xuquuqday ka siman yihiin dhulkay ka siman yihiin waa dad qaraabo ah abti iyo seedi aysana wada dhashay weeye kuwa haaf ah iyo kuwo dhammaystirani ma jiraan lagumana kala culusta lagumana kala weyna lamana kala xigo diinka iyo dalka iyo dadkaba mashruuca for bonty five-kana ayagaa keenay taa waxaa daliil u ah ummaddu ayagayna isku dirayaan
sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa waxa uu farta ku fiiqay waxa ay shareecada islaamka ka qabto dilka bareerka ah ee loo geysto qofka muslimka ah iyo in laga qayb galo dagaalka ku salaysan qabaa'ilka qofka muslimkaa dhiiggiisa oo la daadshaa iyo qabyaalad in loo dagaalamo waa arrin aad iyo aad u weyn weyn qabyaalad darteed qofka in loo dilo qabyaalad darteed in loo dagaalamo qabyaalad darteed qofka inay u caroodo oo dhiiggiis ay kiciso arrin aad iyo aad u falxun allah subxaanahu wa tacaala afar cuquubo oo kala daran ayuu ugu goodiyey qofka qof mu'mina kas u dilaya biqayri xaq allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanah waacadda lahu cadaaban cadiima qofkii dila qof mu'mina si kas ah u dila xaqdarra ku dilaya qofkaa kow horta abaalmarkiisu waa jahannamo uu ku waarayo cuquubo weyn wey jahannamoo lagu waarayo lagaba soo baxayn ta labaad allah u caroonaya caro ilaahay ayaa ku dhacaysa qof kale ilaahay u caroodana wax u dhiman ma jiraan oo khasaara waa u dhammaata arrinka saddexaad ilaahay baa lacnaday waa malcuun lacno qaba ah qofka waxa weeyaan qabyaalad iyo gardarro dadka muslimiinta u laynaya arrinka afaraad ilaahay wuxuu u diyaariyey cadaab cadiim ah wax ilaahay agti ka weyn wax khatara weyn baa ilaahay subxaana wa tacaala u diyaariyey qofka qof mu'min ah bikayri xaqsi camdana u dilaya qabyaalad buu u dilayaa milki iyo boqortooyo inuu gaaro u dilayaa waxyaala noocaasoo u dilayaa qofkaas inta afartaa cuquubo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu goodiyey marka jaahiliye dhexeed in la dagaalamo la isu laayo naartaasaa lagu mutaysanayaa waa midda kale hadafka qabyaaladeed ee loo dagaalamayaa wax laga xaqiijinaya ma laha waa meel ul mugdiya lagugu tuuray wey wax ka soo xasilaya ma laha wax ujeeddaah dadkan loolaya lama yaqaano cidda ugu badan oo abaabulanaysan ay tahay gaalada waddanku soo duushay iyo gaalraacyada ayagu ay dhisteen oo qabyaaladba ku dhisan four benty five bay ku dhisan yihiin kulligood qabyaalad bay ka shaqeeyeen wasiiradooda iyo golahayaashooda kala duwan kulli qabyaalad bay ku dhisan yihiin maamul goboleedyada ay dhisteen gaalada kulli waxay ku dhisan yihiin qabyaalad bay ku dhisan yihiin wixii ay ku dhisnaayeen bay ummaddana ku wadaan iyadii bay ku fasaadinayaan qaybo badan oo ka mid a dalka soomaaliya waxaa iminka ka socda dagaalo beeleedyo ahli ah oo u dhexeeya beelo soomaaliyeed oo walaalo ah kuwaasoo lagu laayo dadkan waxba galabsan oo ay ka mid yihiin hormuudka bulshada waxaana had iyo jeer lagu eedeeyaa inay hurinayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa u mahad celiyey dowladda imaaraadka carabta isagoo ku sheegay inay kaalin weyn ka qaadatay maalgashiga dekedda berbera warkani maxamed qaasim ayaa faahfaahinaya cabdiraxmaan ciro oo dhowaan ka qayb galay kulan ka dhacay dalka imaaraadka carabta oo ay dowlado badan iyo hay-ada kala duwan kasoo qayb galeen ayaa aada ugu faraxsana soo dhoweynta loo sameeyey iyadoo siyaasiyiinta iyo wasiirada maamulkiisa ku sheegeen inay bilow u tahay in loo aqoonsado maamulka somalilan dalka madax bannaan soomaaliya ugu horeyn waxaan ugu mahad celinayaa dowladda imaaraadka carabta iyo shirkadda d b wod maalgashiga ay ku sameeyeen dekedda berbera maalgelintaas waxay caalami ka dhigtay dekedda oo ay adeegsadaan dowladaha deriska ah waxay sidoo kale maalgelintan ka dhigtay berbera mid wadamo waaweyn ku xirtay waddanka deriska nahay ee etoobiya ayuu yidhi cabdiraxmaan ciro mar uu ka hadlayay arrintaas
to the United Arab Emirates and also grateful to the DB World for investing in Berbera Port. This investment has modernized the port and it made Berbera a logistical hub and a service hub for the neighboring countries. It also made another infrastructure, which is uh, Berbera Free Zone and, Ber- and Berbera Corridor, which connects us to the big country, our neighbor Ethiopia.
imaaraadka carabta ayaa ah dal ku daaban yahuudda iyo maraykanka wuxuuna caalamka islaamka ka wada hagardaamooyin la dhegay bulshooyin badan wakhti xaadirkan waa dalka keliya ee carbeed ee sida tooska ah u sheegay inuu taageersan yahay ololaha donald trump ee lagu doonayo in muslimiinta khaza looga barakiciyo dhulkooda warkan waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntii warka dibadda dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay bartamaha dalka itoobiya xarumaha ku takhasusay dabagalka dhulgariirada ayaa sheegay in dhulgariir lagu qiyaasay cabirkiisa lix rigtar oo jimcihii ku dhuftay bartamaha dalka itoobiya hay-adda waxaa isugu yeertay sahanka dhulka ee maraykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka uu ka dhacay meel u dhow mandiqada metahar oo dhacda dhulka oromiya oo ah gobolka ugu weyn uguna dadka badan itoobiya oo ay ku nool yihiin ilaa nus milyan oo qof xarunta kormeerka dhulgariir ee yurub ayaa sheegay in dhulgariirka uu ka dhacay meel toban kilomitir ka hooseysa oogada dhulka ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo kasoo baxay dhanka khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka dhashay dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay gobolka canfarta iyo oromiya waxaa ku dhuftay dhulgariir isxigxigay iyagoo dalka etoobiya uu bilahan dambe martigeliyey dhulgariiro sababay burburka boqolaal guri iyo barakaca kumanaan kale waxaana intaasi dheer fulkaanooyin dhulgo-yo sababay burburka wadooyinka muhiimka u ahaa isu socodka bulshada ee dalkaas guud ahaan wararkii alfurqaan waanageynta